Waxaa degmada Baanisa ismaamulka Mandheera ka socday labadii maalin ee ugu dambeeyay kulan nabadeed xal loogu raadinayay dagaal beeleed ka soo cusboonaaday degmada Baanisa iyo deegaanada ku yaalo xuduudka Kenya iyo Itoobiya. Hogaamiyaasha deegaanka oo kaashanaya nabdoonnada ayaa booqday xarumaha muhiimka ah si ay wax uga qabtaan xiisadaha sii kordhaya ee u dhexeeya bulshooyinka ku dhaqan xuduudka Kenya iyo Itoobiya. Senatarka ismaamulka Mandheera Cali Rooba ayaa si kulul uga hadlay xiisadan waxa uuna senatarka su'aal adag geliyay sababta dagaal beeleedyada ugu soo laalaabtaan deegaano ka tirsan degmada Baanisa.
cidda garinay tashata waay ay su-aal adag isweydiiyaan dhibkan muxuu u hari la'ya maxaa u sabab ah sababta baanasa keliya baanisa constituency keliya u sabab noqotay shicibka bulshadeenii cidda garay cidda dagoodii ay ammaan waarta ku heli waayeen maxaa u sabab ah in la isweydiiyo walaalayaasheenna cidda dagoodii inay fadhiistaan su-aalo adag la isweydiiyo sababta amniga baanas uu waari waayo raamo nabad lagu looye boda point one ilaa raamo ummadda ay wada degantahay dhib uu jirin mandheera wajeer cidda wada degantahay dhib uu jirin laakiin habeeni dharaar muddo yar markaan joogno kabacdi baraarug saxriir ay nagu dhacdo intanaa liiska dilay wakti dhib uu jirin waxba ay jirin maxaa u sabab ah maxaa loo dan leeyahay maxaa ka dambeeyo maxaa waaye shaygas u noqon doono inaan helno ammaan waarta aan ku heli doono maxaa u sabab noqon doono ilaa waa ilaa dagoodii inay isweydiiyaan fadhi ballaaran oo nin caaqil ah oo mas-uul ah oo odi ah oo fadhi noocaas inuu midna u ka maqnaada aysan ahayn wixii bicmushtar iyo wixii noqon doono inay fadhiistaan su-aasha inay isweydiiyaan garan inuu fadhiisto isweydiiyey gadaal dambena garii dagoodiyo oo wixii sabab u noqday oo rasmi laisweydina inaan fadhi u fadhiisan hadda sabeexidna lama rabo raalli ahawna lama rabo dhiiga la bixinayna ma lahan waxaan rabnaa hal shay oo keliya dad waxba ogeen la baabi'iyey kuwo kaloo waxba ogeen lagu aarguto in la istaajiyo sida ugu degdega badan odayaashan aan meel walba galaan labada cidbo talada in la istaajiyo midda kale muddada ugu gaaban gudaheediina labada cidba ay gaar u fadhiistaan ay isweydiiyaan su-aashan ammaan waarta lagu waaye banisa constituency maxaa sabab u ah ilaa aan ka ogaana maahane raalli ahaw dhiig dhiigbixis waxba ma ma xilinin dhibka meeshuunbuu taagnaan doonaa laasim inaan ogaano maxaa sabab u ah maxaa loo waaye ammaan waarta maxaa loo waaye labadan cid gudaheedii gedigan meeshan keliya banisa constituency wixii loo waaye aan ogaan rabnaa senator cali rooba ayaa sidoo kale ku baaqay in la sameeyo xabad joojin islamarkaana laga waantoobo aargudasho kale inta xal rasmi ah laga gaarayo in xabad joojin la sameeyo sida ugu degdega badan aargudashana laga haro ummadda ilaa aan waktiga rasmiga fadhigan muddo gaaban gudaheeda gabana markuu soo noqdo laga gaari doono insha allahu tacaala waxaan rabnaa in amni lagu dadaalo walaalayaasheeni mas-uuliyiinta geddii kalena waan la hadalnay dadaalka inay si si macnii weyn ay u sameeyaan arrintan ilaa wa ilaa in laga fadhiisan doono labada cidna ay fadhiisan doonaan go-aanka kama dambays in laga gaaro dhibka baanasa keliyaas oo ummaddan meelaha kale u wada degan yihiin dhibkan uu haysanin maxaa u sabab ah maxaa u dan ah maxaa la rabaa maxaa sulxi u noqon karo oo dhibkan uu ku hari doonaa arrintaa aan isweydiinayno
si kastaba ha ahaatee dagaal beeleedyada ka soo cusboonaaday xuduudka Kenya iyo Itoobiya ayaa waxaa lagu dilay dhowr qof oo isugu jiray caruur iyo dad waaweyn kadib maleeshiya beeleedyo weeraro u geystay dad shacab ah cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera